halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa cutubka koowaad ee kitaabka yixisqeel oo aynu horay idinku soo bilownay kitaabka yixisqeel waa kitaab isagu ka mid ah kutubta axdigii hore waxaana qoray nebi yixisqeel isagoo la jooga maxaabiistii baabiloon loo kaxaystay markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay faalladii dheereed ee aynu ka bixinnay dhalaalka iftiinka ee la tusay nebi yixisqeel kaasoo ka sii nuur badan qorraxda waxyaalaha loo muujiyey nebi yixisqeel ayaa waxay ka yimaadeen dhanka waqooyi oo mufasiriintu ay ku sheegaan inay tahay halka carshiga caddaaladda ee ilaah uu yaallo haddaannu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka kun iyo siddeed iyo soddon ee axdigii hore kitaabkii yixisqeel cutubka koowaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan oo waxaa dhexdeedii ka soo baxay wax u eg afar xayawaan oo muuqashadooduna sidanay ahayd waxay lahaayeen nin ekaantiis aayaddan iyo weliba aayadda lix iyo labaatanaad ee cutubkan koowaad ayaa muuqaalka qofka uu noqonayaa masiixa intaannu dunidan imaanin waayo rasuul yooxana ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka ku magacaaban cutubka koowaad aayadda koowaad bilowgii waxaa jiray hadalka hadalkuna wuxuu la jiray ilaah hadalkuna wuxuu ahaa ilaah hadalkuna jir buu noqday oo waa ina dhex joogay oo waxaannu aragnay ammaantiisii taas oo ahayd ammaantii u ekayd tanwiilka keliya ee aabbaha ee nimco iyo run ka buuxa marka waxaa qoran hadalkuna jir buu noqday waxaa kaloo nebi ishaaciyaah uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka konton iyo labaad aayadda toddobaad ee baalka sagaal boqol siddeed iyo soddon ee axdigii hore sida tan buuraha dushooda ku qurux badana cagaha kan warka wanaagsan keena oo nabadda naadiya oo waxyaalaha wanaagsan warka wanaagsan ka keena oo badbaadada naadiya oo siyoon ku yidhaahda ilaahaagii baa boqornimada haysta haddaba maadaama ciise masiix ruuxa quduuska ah uu ku jiray ayuu qaab jir ahaaneed dunida ku yimid wuxuuna maray waddooyinka israa'iil waxaana arkay wakhtigiisii dad fara badan oo meeshuu aadaba la aadi jiray sayidkeenna haddaan hoos u yaro dhaadhacno ayaannu haatan eegaynaa baalka kun iyo siddeed iyo soddon ee axdigii hore kitaabkii yaxisqeel cutubka koowaad aayadda tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota oo xagga ekaanta wejiyadooduna waxay wada lahaayeen nin wejigiis oo afartooduba dhanka midig waxay ku lahaayeen weji libaax oo afartooduba waxay dhanka bidix ku lahaayeen weji dibi oo weliba afartoodu waxay lahaayeen weji gorgor haddaba afartan weji waxaad la barbar dhigtaa kitaabka muujintii cutubka afraad aayadaha lix ilaa siddeed oo waxay ina xusuusinayaan afarta injiil ee masiixa loo muujinayo afar siyaabood oo kala duwan haddana isku mid ah matayos wuxuu ka hadlayaa boqornimada oo waxaa calaamad u ah libaaxa markosna wuxuu ka hadlayaa addoonnimadiisii oo waxaa calaamad u ah dibiga bini'aadanimadiisiina waxaa calaamad u ah wejiga qofka waxaana ka hadlaya injiilka sida luukas uu u qoray waxaa kaloo yooxanaa uu ka hadlayaa rabbaaninimadiisii waxaana u taagan gorgorka haddaba afartan waxyaabood ee la muujiyey ayaa waxay matalayaan calaamadda aynu ku haysanno karobiinta ama seeftii la dhigay beer ceedan si dadka looga celiyo inay cunaan geedka nolosha welibana ilaah xidhiirkii uu dadka la lahaa lama goynin laakiinse waddadii ayay banneeyeen haddaba maxay aadan iyo xaawo arkeen markii ay ka baxayeen beer ceedan waxay arkeen xayawaan iyaga dartood loo gowracay si haragga loo huwiyo waxay kaloo arkeen seeftii la dhigay beer ceedan taasoo diidan in dadku ay cunaan geedka nolosha laakiin aan ka soo hor jeedin in ilaah loo soo noqdo taambuuggii nebi muuse uu sameeyey ayaa isna waxaa dhex yiilay karobiim hoos u soo fiirinaysa dhiiggii allabariga ee la bixiyey waana isla wixii aadan iyo xaawo ay arkeen haddaba in wax la bixiyo ayaa ilaah loogu soo dhowaan karaa oo ciise masiix wuxuu leeyahay ninna aabbaha uma yimaado xaggayguu ku yimaado maahee waxaana taasu ay ku qoran tahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda lixaad haddaba iminka aynu dib ugu noqonno kitaabkii nebiyi xisqeel cutubka koowaad aayadda laba iyo tobanaad ee baalka kun siddeed iyo soddon ee axdigii hore waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo midkood kastaaba hortiisuu qumaati ugu dhaqaaqay oo waxay tageen meel alla meeshuu ruuxa tegayaba oo markay socdeenna ma ayan leexleexan ilaah haddaba wuxuu u socdaa horay isagoo aan leexleexanaynin oo aan weliba ka daahaynin inuu hirgeliyo ujeeddooyinkiisa uu ka leeyahay dunidan haddaba ma jirto wax isaga niyad jebin karaya oo welibana ma lahan wax uu dariiqa uga leexanayo ama cid jidka ka bixin karta weli waxaannu ku guda jirnaa isla cutubka koowaad ee kitaabkii yaxisqeel waxaanan haatan idin akhriyaynaa aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka kun sagaal iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo xagga ekaanta xayawaanka waxay u ekaayeen dab qaxmaya dhuxulihiisa iyo qoryo ololaya oo xayawaanka dhexdoodu hor iyo dib iska daba noqnoqonayay oo dabkuna uu dhalaal dheeraa oo waxaa dabka ka soo baxay hillaac oo xayawaankuna sidii hillaaca biriqdiisa oo kale ayay u ordeen ay u soo noqdeen haddaba qorniinku wuxuu inoo sheegayaa in ilaah nuur uu yahay waxaana halkan aynu ku arkaynaa muuqaallo waaweyn oo rabbiguna wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay nuurka dunida sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray haddaba maxay taasu inoo muujinaysaa kuweenna masiixiyiinta ah waxay inoo muujinaysaa xaqnimada iyo quduusnimada ilaah waxaana ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka koowaad aayadda toddobaad sida tan laakiin haddaynu nuurka ku soconno siduu isaguba nuurka ugu jiro wehelnimo ayaynu isla wada wadaagnaa oo dhiigga ciise oo wiilkiisa ah wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan haddaba waxaa ina gubi lahaa quduusnimada ilaah haddaynan ku badbaadin dhiigga masiixa oo aan laynagu daboolin xaqnimada masiixa haddaba ninna ilaah ma arag laakiin haatan waa laynoo sawirayaa sidii ilaah uu yahay oo cidina ammaantiisa ma arag muuse ayaa wuxuu yidhi ilaahuw ammaantaada i tus markii muuse uu isku qariyey dhagaxa ayaa muuse wuxuu arkay ammaantii ilaah mase arag shakhsi ahaan ilaah ilaahna wuxuu nebi muuse ku yidhi adigu wejigayga ma arki karaysid waayo nin i arkaa ma noolaado waxaana tixraaca aayadahaasu ay ku qoran yihiin cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa saddex iyo labaatan ee kitaabkii labaad ee nebi muuse oo loo yaqaanno baxniintii haddaba niyaddeenna hallowday awgeed baynaan ilaah u arkaynin laakiin nin waliba waa ku jiraa jacaylka ah inuu ilaah arko laakiin ilaah weli dooni maayo inuu dadka isku muujiyo haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee kitaabkii yixisqeel ayaannu iminka eegaynaa baalka kun sagaal iyo soddon ee axdigii hore aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan haddaba intii aan xayawaanka fiirinayey waxaan arkay giraangir dhulka korkiisa iyo xayawaanka dhinacooda taal oo mid kastaaba wuxuu u yiil afarta weji oo giraangiraha waxay u ekaayeen midabka brilos oo kale oo afartoodiiba way isu ekaayeen oo muuqashadoodii iyo farsamadii loo sameeyeyna waxaa la mooday sidii garaangir garaangir kale ku dhex jirta mar kale ayaan idiin sheegayaa dhegaystayaal in waxyiganu aanu ka hadlaynin taayarrada lugaha ee dunida maanta yaalla waayo dadku way garan jireen sida lugaha loo sameeyo xitaa beri hore waxayse ka samayn jireen geedaha waxaana ay ku xidhi jireen gaarifardoodka markaayaanay kula noqonin in waxyigan iyo xisqeel uu ku soo kaamilmay taayarrada maanta dunida ku soo batay intaynaan go'aan ka gaarin ayaa loo baahan yahay haddaba inaynu horay u sii wadno aayadaha cutubka koowaad oo aan isla eegno tan siddeed iyo tobanaad oo wuxuu nebigu leeyahay sida tan oo wareegyadooduna aad bay u dheeraayeen waxayna ahaayeen wax aad iyo aad looga cabsado oo afartoodaba wareegyadooda waxaa ka buuxay indha miidran marka ay sidaan tahay waxaannu arkaynaa inaan la qiyaasi karin ujeeddooyinka waxgarashada ilaaheenna aniga iyo adiguba kuma noolin duni ujeedda la'aan ugu sii socoto mustaqbalka ilaahna danbuu ka leeyahay nolol waliba ee uu abuuray welibana adiga danbuu kaa leeyahay saaxiib oo waxaad ku dhex jirtaa qorshihiisa iyo barnaamijyadiisa haddaba xaqiiqadu waxay noqonaysaa nolosha aynu adiga iyo anigu dunidan ku noolnahay inay dhammaanayso oo ay harayso ujeeddada iyo danta ilaah dunida uu ka leeyahay ilaahna wuxuu howlihiisa dunidan uga wadaa si xikmadaysan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan koowaad ayaannu eegaynaa kitaabkii yixisqeel cutubka koowaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo markay xayawaanku socdeenba giraangiruhuna way dhinac socdeen oo xayawaankii markii dhulka kor looga qaadayba giraangirihiina kor baa loo qaaday oo meel alla meeshii ruuxa tagayba iyaguna way tageen oo giraangirihiina iyagay la sara kaceen waayo ruuxii xayawaanku wuxuu ku jiray giraangirihii waxaannu iminka arkaynaa in giraangirahaasu ay ka hadlayaan ficilka iyo tamarta aan dhammaan ee ilaah ilaah haddaba waa qaadir sayid ciise masiix ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad markaasoo uu lahaa amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyey haddaba ilaah horay buu u socdaa oo wuxuu soo dhammaynayaa ujeeddooyinkiisa waxaannu ku arkaynaa kitaabka muujintii cutubka afaraad afartan xayawaan ee ku jira muuqaalkan loo muujiyey ixisqeel afartan xayawaan waa kuwa ilaalinaya carshiga ilaah oo marka ay ilaalinayaan carshiga laba waxyaabood bay samaynayaan kow waxay ka daafacayaan carshiga in dadku ay helaan fasax iyagoo dembiilayaal ah ay ku hor yimaadaan jaaha ilaah labo waxay dadka hoga tusaalaynayaan waddada loo maro in ilaah laga hor muuqdo waddada ay tilmaamayaan weeye tan keliya ee ilaah loogu tago waana in ciise masiix la hor yimaado kerobiimta ama sanduuqii axdiga ayaa muujinaya dariiqa ciise masiix waxaan markaasi hubaa in yixisqeel loo muujiyey waxyaalo waaweyn wuxuu arkay kerobiimta oo dunida ka korraysa gaaraysana dhammaan naflaha oo dhan seentiistayaashu waxay aaminsan yihiin in dadka oo dhan ay yihiin walxo meereeye kale lagu ankumi doono haddaba taasu rajo ma ahan laakiin waa naxdin iyo niyad jab waana wax runta ka fog ilaah wuxuu dunidan u sameeyey kursi naxariiseed markii masiixu uu ku dhintay isku tallaabta oo ilaahna wuxuu dusha ka eegayaa dunida maanta isagoo diyaar u ah inuu qaabilo dembiilo waliba oo isaga ugu imaanaya masiixiisa weli waxaannu ku jirnaa meeriskii cutubka koowaad ee kitaabkii yixisqeel baalka kun sagaal iyo soddon ee axdigii hore waxaanan hoos ugu dhaadhacaynaa haatan cutubka koowaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo cirkii madaxooda ka korreeyey dushiisana waxaa ka muuqday wax carshi u eg oo ekaantiisa la moodo sidii dhagax safayr ah oo waxaa wixii carshiga la moodo dushiisa ka muuqday wax nin u eg oo qaarkiisa hore wuxuu iila ekaa dhuxul caddaatay oo uu dab ku jiro oo hareerihiisana ku wareegsan oo qaarkiisa dambena wuxuu iila ekaa sidii dab oo kale oo hareerihiisana waxaa ku wareegsanaa iftiin dhalaalaya waxaa halkan ka muuqanaya carshi u eg sida dhagax safayr ah oo u hillaacaya sida dhagax loo yaqaano oo u hillaacaya sida dhagaxa loo yaqaano daymonka oo wuxuu lahaa midabka qaanseroobaadka waa midab qofka indhatiraya dhalaalkiisa badan aawadeed markaana carshigaas waxaa ka buuxay awood ama tamar taasoo dunida ku soo jeedda waxaanan arkaynaa ama haatan ii muuqanaya kerobiimta oo dunida ka sarraysa oo waxaan arkayaa iskutallaabtii masiixa iyo baraarka iyo dhiigga waxaa kaloo ii muuqanaya kursigii naxariista oo rabbigana naxariis baa la jirta waxaanan maqlayaa awsaan leh ii kaalaya nafihiinna la xasuuqayow waayo rabbiga naxariis baa la jirta weli waxaannu ku jirnaa cutubkii koowaad waxaanan eegaynaa haatan aayadda siddeed iyo labaatanaad ee baalka kun sagaal iyo soddon ee axdigii hore waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo ekaantii iftiinku ku wareegsanaana waxay u ekeyd qaansaroobaad maalin roobeed daruurta ku taal taasu waxay ahayd ekaantii ammaanta rabbiga oo markaan arkay ayaan wejiga u dhacay oo waxaan maqlay mid hadlaya codkiis waxaa nebigu leeyahay taasu waxay ahayd ekaantii ammaanta rabbiga haddaba taasu waxay muujinaysaa in yixisqeel uu arkay wax ka badan wixii nebi muuse arkay iyo weliba wax ka badan wixii nebi daa'uud iyo nebi daaniyeelba ay arkeen wuxuu arkay muuqaalka ammaanta ilaah mase ahan shakhsi ahaan rabbiga laakiin wuxuu arkay ammaantiisii halkaana waxaa tiilay xaadirnimadiisa markii sayid ciise masiix dunida yimid ee uu qaadayay ciqaabtii dadka laguma arag isagoo wata ammaantiisa hase yeeshee yixisqeel wuxuu arkay ammaantii rabbiga wuxuuna odhanayaa oo markaan arkay ayaan wejiga u dhacay haddaba muuqaalkii u arkay ayaa saamayn weyn ku yeeshay yixisqeel aniguna la mid baan ahay oo waxaan qaabilayaa oon u imaanayaa sayidka waxaana la mid ah yixisqeel nebiyadii ka horreeyey oo markii ay arkeen ilaah iyaguna wejiga u dhacay waxaana nebiyadaas ka mid ahaa ishaaciyah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka ku magacaaban ee ishaaciyah cutubka lixaad aayadda shanaad sida tan markaasaan idhi anaa hoogay waayo waan lumay maxaa yeelay waxaan ahay nin aan bushimihiisu daahirsaneyn oo weliba waxaan dhex degganahay dad aan bushimahoodu daahirsanayn waayo indhahaygu waxay arkeen boqorka ah rabbiga ciidamada ishaaciyah markii uu hor yimid ilaah ayaa isna uu bilaabay inuu sajuudo isla sidaas oo kale daaniyeelna wejigu u dhacay markii la hor keenay muuqaalka rabbiga waana isla sidii yooxanaaba u yeelay markii uu joogay gasiiradda batmos sida ku qoran muujintii ciise masiix ee yooxanaa loo muujiyey cutubka koowaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay qayb ahaan sida tan oo markii aan arkay ayaan ku hor dhacay sidii mid dhintay war maxaa sawir wacan laga bixinayaa ilaah markii aad u fiirsato muuqaalka yixisqeel oo ay taageerayaan qaybo kale oo ka mid ah qorninka waxaan markaasi leeyahay aad baan ugu faraxsanahay inaan wada arag ammaanta ilaah oo dhan haatan laakiin maalinta aynu kuweenna masiixiyiinta ah wada arki doonno way imaanaysaa haddaba waxaannu intaasi ku soo ekaynaynaa cutubkii koowaad ee kitaabkii yixisqeel oo aynu ku soo barannay mawduuca ku saabsan ammaanta ilaah oo loo muujiyey yixisqeel sidii aynu ku soo aragnay cutubka koowaad aayadda siddeed iyo labaatanaad waxaanan aragnay in muuqaalkii uu arkay yixisqeel uu ahaa mid weyn iyo mid aanay nebiyada kale arag haatanse waxaannu soo gaarnay dhegaystayaal cutubyada labaad iyo saddexaad ee kitaabkii nebi yixisqeel mawduuca cutubyada labaad iyo saddexaad ay ka hadlayaan waxa weeye yixisqeel oo loo yeerayo lana siinayo awooddii uu xafiiska ku qaban lahaa waxaanan ku bilaabaynaa haddaba aayadda koowaad ee cutubka labaad baalka kun sagaal iyo soddon ee axdigii hore kitaabkii yixisqeel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo isna wuxuu igu yidhi wiilka aadamow bal istaag waan kula hadlayaaye markii waxyaalahan u arkay yixisqeel wuxuu u dhacay wejiga oo intuu sujuudda ku maqnaa ayaa ilaah u bilaabay inuu la hadlo wuxuu iminka helayaa baaq iyo hawl iyo weliba xoog uu ku sameeyo hawsha loo dhiibayo ee ilaah uu ugu yeedhay waxaa lagu leeyahay wiilka aadamow magacaas wuxuu kitaabkan ku qoran yahay boqol goor daniyel qudhiisa ayaa loogu yeedrayaa wiilka aadan labadaas nin ayaa haddaba loogu yeedhay wiilka aadan inta ku qoran qorninka sayid ciise masiixna wuxuu isagu yeedhay magacaas ilaa iyo lix iyo siddeetan goor sida ku qoran kitaabka axdiga cusub waxaa lagu sifaynayaa sayid ciise masiix oo lagu leeyahay wiilka aadamow markii la eego sidii dadku ay u diideen iyo sidii loo hoosaysiiyey iyo weliba sidii loo sarraysiiyey ayaa la odhan karaa wuxuu ahaa wiilkii aadan yixisqeel wuxuu ka soo gudbay dhibaatooyin fara badan haddii laygu odhan lahaa ama lay weyddiin lahaa jagadee baad qaadanaysaa haddii fursad lagu siiyo inaad qaadato jagadii yeremiyah iyo tii daniyel ama tii yixisqeel waxaan odhan lahaa yaan laysiinin jagadii yixisqeel waayo waxay ahayd mid dhib badan daniyel qudhiisu khatar buu ku jiray markii libaaxyada loo soo geliyey qolka waa markii uu diiday inuu ekaantii ama taalladii boqorka u sujuudo waxaa kaloo howshiisu ay adkayd nebi yeremiyah oo inkastoo uu ka cagataallaynayay hawsha haddana silac iyo rafaad iyo cidlanimo ayuu kala kulmay hawshii uu ilaah u hayey laakiin weliba hawshiisa oo kale waan qaadan lahaa laakiin hawshii yixisqeel baa ka dhib badnayd hawshii labadaasi nebi ay ilaah u soo qabteen yixisqeel waxaa loo soo diray inuu qowmiyad ay la ahayd inay dadkii ilaah yihiin laakiin haddana ilaah ka soo hor jeeday waxaa haatan yixisqeel ku soo degaya ruuxii rabbiga oo waxaa loo diyaarinayaa hawsha ama shaqada hor taalla ee ah inuu dadkan musaafuriska u jooga magaalada baabiloon wax u sheego haddaan meeriska cutubka horay idinku sii wadnoo ayaannu eegaynaa kitaabkii yixisqeel baalka kun sagaal iyo soddon ee axdigii hore cutubka labaad aayadda labaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo markuu ila hadlay ayaa ruuxii i soo galay oo cagahaygu igu taagay waanan maqlay kii ila hadlay ruuxii rabbiga ayaa awood siiyey yixisqeel si uu hawsha hor taalla ku sameeyo waxaan rumaysanahay haddii adiga ilaah uu kugu yeedho inaad howl u qabato wuxuu ku siinayaa awooddii aad hawsha ku qaban lahayd bilxaqiiqa hawsha ilaah waxaa lagu samayn karaa oo keliya awoodda ilaah haddii ilaah uu kugu yeedho inaad howl gaar ah u qabato wuxuu ku siinayaa awooddii aad ku hirgelin lahayd hawsha waxaa lagaa doonayaa inaad qaadato aragti ah in adigu aadan samayn karin hawsha ilaah uu kuu dhiibay laakiin isagu uu kaa dhex qabanayo iyadoo lagu soo marsiinayo ruuxa quduuska ah marka waxaa habboon inaad ogaato in gargaarka ilaah aad howlihiisa ku samayn karto mase ahan awooddaada waxaad garanaysaa in ilaah uu uga yeedhay muuse cidlada reeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin